bismillahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulanti waxaan dhegeystayaal dhammaantiinba meel waliba aada joogtaan waana sideed iyo tobanka bisha agaas sanada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhawaada dhegeystayaal warka radio wardheer oo dhan wasiirada adeega bulshada ee dowlada federaalk ee soomaaliya marwo maryan kaasin ayaa waxay ka hadashay kufsiyada iyo dhibaatada loo geysto dumarka gaar ahaan waxay ka hadashay kufsigii dhowaanta loo geystay mid kamida gabdhaha soomaaliyeed islamarkaana lagu eedeeyay ciidamada amisom warbixintan waxaa eegaya maxamed nuur amiin wasiiradda wasaaradda adeega bulshada ee dowladda soomaaliya doctoraysa maryamo kaasimo ka mid ah guddi dhowaan loo magacaabay in baaritaano ay ku sameeyaan arrin kufsi ah oo loo geystay gabadh soomaaliyeed kaasoona ay ku kaceen ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta ee amisom ayaa waxay wasiiradda ka dhawaajisay in aan loo dulqaadan karin in meelka dhac lagu sameeyo ciidamada dowladda soomaaliya iyo sidoo kale ragga soomaaliyeed kuwaasi oo inta badan lagu eedeeyo in falal kufsi ay kula kacaan dumarka soomaaliyeed wasiiradda ayaana sheegtay in aan loo dulqaadan doonin falal noocaasi ah iyadoona ku tilmaantay wax laga badbadiyey waxaa soo badatay maalmahan in la leeyahay tobankii gabdhood oo soomaaliya sagaal waa la baraxumeeyey taasna waa buunbuunis iyo kabadbadin laftirkeeda waxaan aqbali karna ma aha raggii soomaaliyeed ee sharafta iyo haybadda lagu yiqiinay ciidamadii qalabka siday ee waddanka u taagnaa ayagana in ilaa levelkaas la gaarsiiya oo been abuur intaas la eg oo heer la yidhaahdo haddee tobankii gabdhood soomaali sagaal waa la faraxumeeya diili wax dhaqanba male taas iyo kabadbadinta iyo been abuurka noocaas ahna ma rabno isla ayada asna uma dul qaadan doogno waxaan kaloo rabaa inaan xuso maanta waxaa waayadan dambe soo badanayay gabdha laleeyahay calaa lacag yar inay qaadata gabadha ee leedahay gabadhii waa lai kufsaday gabadhii waa la musawirayaa waxaa meel baa la gelinayaa form marka dhanka kale wasiiradda ayaa carabooday in ay suuragal aysan ahayn in gabadh la kufsaday sawir laga soo qaado dabadeedna la baahiyo iyadoona ku tilmaantay arrintaasi mid ah serial oo loo baahan yahay in la qariyo waxayna wasiiradda sidoo kale ka dhawaajisay in arrimahaasi baaritaano lagu samay doono haddii ay caddaadaan maxkamadda la tiigsan doono ciddii ku kacday iyadoona dhanka kale saxaafadda ugu digtay in ay sawiro ama codod ka baahiyaan gabar la kufsaday waxayna ku tilmaantay mid meelka dhac ku ah sharaftii iyo heybadii ay lahayd gabadhaasi gabadhaas waxaan rabaa haddii runrug ee u dhacday iyo haddaynaba dhicinba ruux xaq u leh mika urkeeda inuu qaadan ma jirto waa in waa xog loo baahan yahay in la qariyo ma aha xog loo baahan yahay in la faafiyo gabar la musawiro oo waa la kufsaday meelaha lagu qoray waa gabar in la joogtaa ka rabo macnaha gabadha waxay xaq u leedahay xogtaas inay u loo ururiyo in qarsoodi laga dhigo xaqeeda oo buuxan inay hadalka ayaana kusoo aadaya xilli dhowaan sida la sheegay ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta ee amisom ay kursi u geysteen gabar soomaaliyeed oo ku sugneed meel a sidaasi ugu fogeen xero ciidan oo ay ku leeyihiin deegaanka degmada hiwaa ee isla gobolka banaadir taasoona kursi ay ugu geysteen tiro ciidamada iyadoona la sheegay in gabadha marka hore gurigeeda ay kasoo kaxeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya dabadeedna loogu geyso kursi xaruntaasi ay deganayeen ciidamada nabad ilaalinta inkastoo lagu guday oo heer caalami ah uu u magacaabay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kuwaasoona baaritaano kusoo samay doona falalka iyo sidoo kale tacadiyada laga tabinayay inay geystaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom maxamed nuur wardhe radio muqdisho magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa ka dhacday munaasabad ballaaran oo lagu soo dhoweynayay wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdilaahi cilmoogi xirsi iyadoona sidoo kale kulanka lagu taageerayay xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo weliba guud ahaan dowladda warbixintan waxaa eegaya cabdilaahi axmed kulankan soo dhoweynta ee loo qabtay wasiirka warfafinta dowladda soomaaliya cabdulaahi cilmooge xirsi ayaa waxaa ka qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada soomaalida ee ku dhaqan magaalada nairobi iyadoona kulankan ay soo qabaqaabiyeen ururka dhalinyarada ayo waxaa sidoo kale goobta ku sugnaa xubno ka tirsan dowladda soomaaliya oo ay ka mid yihiin xildhibaano iyo siyaasiyiin kale sidoo kale waxaa joogay taliyaha ciidamada booliska soomaaliya jenaraal cabdixakiim daahir saacid kulankan oo sidoo kale lagu taageerayay dowladda soomaaliya iyo waxqabadka xukuumadda ayaa waxaa khudbad dheer ka jeediyey wasiirka wasaaradda warfafinta boosada isgaarsiinta iyo gaadiidka dowladda soomaaliya cabdulaahi cilmooge xirsi arrimaha uu ka hadlana waxaa ka mid ahaa waxqabadka xukuumadda federaalka isagoo tilmaamay in xukuumadda ay arrimo fara badan qabatay sidoo kalena wasaaraddiisa ay soo hoysay gulo fara badan wasiirka ayaa waxa uu soo hadal qaaday arrimaha maamul goboleedyada isagoo sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan wax laga gaari doono ee khilaafka ka taagan arrimaha jubbaland islamar ahaantan ay socdaan wadahadallo arrimaha lagu soo gabagabaynayo siduu hadalku dhigay gabagabadii wasiirka ayaa waxaa la guddoonsiiyey shahaado sharaf isaga oo bulshada soomaaliyeed ugu yeeray inay dowladda soomaaliya la shaqeeyaan inaadaala soomaaliya way soo socotaa soomaaliya hal sana iyadoon gaarin bay waxay qabatay siyaasadda dibadda wax aada u weyn siyaasadda gudaha arrin aada nool adeega bulshada arrimo aada u weyn yididiiro badan ayaan qabnaa dib u dhis badan baa jira dhalinyarada waxay ku fikirto inay ka qayb qaadato dib u dhiska iyo muxuu ahaye inay dhisto iskiilkooda waddankana ay ku talagalaan berri ka maalin inay diyaar u yihiin inay gacanta ku dhigaan aad baad u maadsantihiin
taliyaha ciidamada booliska soomaaliya jenaraal cabdixakiin daahir saacid iyo xildhibaano ay ka mid yihiin xildhibaan aamine maxamed cabdi iyo xildhibaan shuuriye ayaa waxa ay khudbado ka jeediyeen kulanka lagu soo dhoweynayo wasiirka warfafinta dowladda soomaaliya sidoo kalena lagu taageerayay xukuumadda soomaaliya laakiin nasiib wanaag maanta waxaa gartay shacabkii soomaaliyeed dhibaatada ay ku hayaan kuwa diidan amniga dowladduna waxay aada isku taxaluujisay inay gaadhsiiso qayb walba inta awooddeeda ah haddana waxaan ballan qaadaynaa lixdan bilood soo socota inaanu gaadhsiino degmo walba inay hesho saldhigeeda booliis oo functional inaanu gaadhsiino qalabkii isgaadhsiinta oo booliisku lahaa inaanu gaadhsiino gaadiidkii ay lahaayeen dhammaan saldhigyada degmooyinka oo dhan isla markaasna waxaan abuuray hogaan cusub oo runtii aan soomaaliya aad looga isticmaali jirin oo la yidhahdo community policinka oo ah dad civiliana oo booliiska la shaqeeya arrimaha shaqooyinka wama socotaan meelo badan bay soo mareen ilaa haddii ku daabso ilaa markaan fadlagaa runtii wax hor ee meesha ka dhacdo arrintaas runtii waa ka xumaanay waxaan ka shaqeynay annagu annagoo kaashadana xildhibaanada deegaanka iyo wasiirada iyo macnaha dowladdaba in arrinta macnaha nabad lagu soo bilaabo nabadu way bilaabatay wayna socotaa
kulan maanta magaalada muqdisho ay ku yeesheen odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa waxaa looga hadlayay sidii boorka looga jafi lahaa doorka odayaasha dhaqanka ay ku lahaayeen bulshada dhexdeeda faqiga u dhexeeya odayaashii hore iyo weliba kuwa maanta qaabka odayaashu ay uga qayb qaadan karaan soo celinta xasiloonida iyo weliba nabadgelyada guud ahaan dalka iyadoona kulankaasi ay ka qayb galeen waxgarad aada u tiro badan islamarkaana hadallo halkaasi ka jeediyey ugu horeyn kulanka waxaa furay imaam maxamed yuusuf cumar oo shaaciyey in odayaashu ay ka shaqaynayaan sidii dalka uu nabad u noqon lahaa islamarkaana waxa uu sheegay inay muhiim tahay in si wadajira loo eego arrimaha dalka ka jira gudoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka sheekh cabdilaahi maxamed maxamuud oo isna kulanka ka hadlay ayaa waxa uu ugu baaqay odayaashu dhaqanka inay sii xoojiyaan oo ay laba jibaaraan dadaaladooda ku aadan ka qaybgalka xasiloonida dalka isagoona sidoo kale ku baaqay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay si gooni ah u ixtiraamto odayaasha islamarkaana ay kaalin ku leeyihiin horumarka dalka kulanka odayaashan ee ka hadalka arrimaha xasiloonida dalka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli qaybo badan oo dalka ka mid ah laga soo sheegayo xasilooni darro inkastoo dowladda federaalka ay sheegtay in wax badan ay ka qaban doonto arrimahaasi halkaa warkaasi idinkaga imaanayana waa warbaahinta wardheer ururka ikhwaan muslimiin ee dalka masar ayaa mar kale waxay ku baaqeen inay sii wadi doonaan banaanbaxyada ka dhankaa dowladda kumeel gaarka ee dalkaasi xilli banaanbaxyadii ugu dambeeyey ee rabshadaha waday ay ciidamada milatariga iyo weliba kuwa booliiska dalka masar dad badan oo rayid ah islamarkaana ahaa taageerayaasha ikhwaanka iyo weliba madaxweynihii awoodda laga tuuray ay dileen saraakiisha ikhwaan muslimiin ee dalka masar ayaa waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan banaanbaxyada dalkaasi kasii soconaya iyagoo aan cabsi ka muujin doonin tilaabada ciidamada booliiska iyo weliba kuwa militariga dalkaasi ay u geysanayaan dadka rayidka dowladda kumeel gaarka ee dalka masar ayaa dhankeeda waxay sheegtay in ikhwaan muslimiin ay yihiin qaswadayaal doonaya in dalka masar dhibaato badan ay ka geystaan laakiin ikhwaanku ayaa waxay sheegeen in weli ay doonayaan inay u diriraan xaqa ay ku tilmaameen inuu ka maqan yahay oo ah madaxweynihii hore ee dalkaasi ee xilkaas sida xoogga looga xayuubiyey guud ahaan warkii oo aad kala socoteen idaacadda wardheer oo idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cusmaan xabiib waa naga intaa dhegeystayaal waana inoo mar kale haddii aad laydmo inta ka horeysa soomaalaa nabad iyo nolol amaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu